alla qaraxaan wuxuu dhacay abaarihii kow iyo toban saac iyo labaatan daqiiqo markay ahayd abaarahaas oo dhacay wuxuuna ka dhacay garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaalo degmada baraawa marka muxuu ahaa qaraxaas qaraxaas wuxuu ahaa qarax ay duugeen kooxaha dhagarqabayaasha ah ugus gumaadka ummadda soomaaliyeed qolada lagu sheego qaraxa ay duugeen gunuud controlka midka laga qarxiyo ah oo ahaa qaraxa magarat maxaa khasaare ah ee uu geystay qaraxaasi walaala khasaare dadka shacabka ahaa ee dhalinyarada ahaaye meesha banooniga ku ciyaaraye kubadda cagta ku ciyaaraye ayay ku baabi'iyeen ilaa afar qofood waa dhimatay dhaawacana ilaa hadda isbitaallada isbitaalka weynaa hadda joognaa ilaa lix qofood oo dhaawac ahaa taallo isbitaallo yaryarna waa jiraan weli aanaan tegin oo hadoo al yidhaahdo kuwaan anaga la tacaaleyna isbitaallo yaryar weli aanaan gaarin waa jiraan dhaawacyo iska fudfudud inay jiraan aan aan qiyaaseynaa laakiin lix qofood oo dhaawac ah oo dhaawacooda xoogaa culus yahay ilaa iyo afar dhaawac ah haydaa oo dad shacaba marka dadka dhintay ma waxay ahaayeen dad usoo daawasho tagay ciyaarta meesha ka socotay mise dhalinyaradii kubadda ciyaaraysa ayaa laf ahaantooda waxyeelada soo gaartay dhalinyarada kubadda ciyaartay ciyaareysana waa soo gaareen oo dhaawacyaa soo gaaray dadka oo meesha u daawasho tegina dhaawacyaa soo gaareen maxay tahay marka sababta ee loo bartilmaameysaday dhalinyaradan ciyaarayay kubadda walaala taas hadda la isweydiin maayo waa ogtahoo nimankaanu ugusaa la yidhaahdaa waxay ku soocaan baxeen ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay isugu tagaan iyo meela meelaha ay haddana la yidhaahdo ummadda soomaaliyeed maaragtahay bulshada ay isugu tagto inay isku qarxiyaan qarax ay ku duugaan waa waxay aageysteen marka haddana la yidhaahdo sii sababee lama tahay midaana wax weyn maahan ma garat waxaad sawir ka bixisaa garoonka kubadda lagu ciyaarayay sida uu ahaa ka hor qaraxa xaaladaas lama qiyaasi karo garoonka ciyaaro waxaa ka socda aada u xiiso badan laba kooxood oo caan ah markay ugu yartaa toban sano xisaaltan ka dhexeeyey xisaaltan ciyaarta ciyaareed ka dhexeeyey ayaa ku ciyaaraya galabta garoonka labadii kooxood dadka aada iyo aad ay uxiiseynayeen magaalada haddooa la yidhaahdo saddex meelood marka loo qeybiyo laba meelood garoonkay usoo daawasho tageen ciyaaraha indila kabacdi markay qaraxi oo dhacana dadkii haddooa la yidhaahdo qof walba meeshay ka bixi kartay ka baxday ma garat marka laga tago dadka usoo daawasho tagay ciyaarta ee dhalinyarada iyo dadka kale ee ciyaaraha xiiseeya wax maamulka ah oo ka tirsan maamulka gobolka ama kan degmada oo goobta joogay ma jiraan anaa taagnaay meesha qaraxa ka dhacaya taagnaa aniga meeshay qaraxa ku duugeenna waa meelihii marka hore maamulka markii oo ciyaaraha ay soo xirayaan iyo markay ay maaragtahay soo maaragta soo afjarayaan meelihii ay kuraasta dhigi jireen ee fariisan jireen waa meeshay ku aaseen galabta laakiin waa ka aad bedelinoo meel kala dhinac kale meesha ciyaarta ka daawanayno ka fadhiisanay marka ma kula tahay in bartilmaameedka maamulku u ahaa sidan ay wax qaldan u dhaceen mar walbo nimankaano haddaba la yidhaahdo waxay dhahaan waxaan raadinaa maamul iyo dawladiyaan raadinaa shacabkayna ku baabi'iyaan marka shacabka iyo kalama jecle iyo maamulka kalama jecle waxawaaye qofkay arkaan ay iska dilaan ummadda soomaaliyeed inay laayaanaa loo soo dira kooxdan